xogo dheeraad ah ayaa laga helayaa waraabe weerar ku qaaday laba wiil oo ku sugan deegaan ka tirsan dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga xabashida itoobiya waraabahan ayaa labada wiil waxa uu ku weeraray deegaan lagu magacaabo dhagaxyucadda oo ka tirsan degmada gaashaamo ee dhulka soomaali galbeed labada wiil ee uu waraabuhu dhaawacay ayaa lagu kala magacaabaa abshir maxamed ismaaciil xariir oo lix iyo toban jir ah iyo wiil kale oo afar iyo toban jir ah oo isagana lagu magacaabo rooble maxamed xuseen waxaana loola cararay isbitaal ku yaala degmada gaashaamo iyadoona ay dhakhaatiirtu sheegeen in xaaladooda caafimaad ay la tacaalayaan dadka deegaanka oo warbaahinto ka howlgasho gobolkaasi soomaali galbeed waraysatay ayaa ugu dambeyn xaqiijiyey in ay dileen waraabaha labada wiil dhaawaca uu geystay waxaana ay sheegeen in ay ku dileen meel kayn ah oo markaasi ku dhuumanayay si kastay ahaataba waxaa muddooyinkii u dambeeyey soo badanayay xayawaanaadka halista ah oo dhibaato u geysanaya dadka ku nool dhulkaasi soomaali galbeed iyadoona meelo badan oo ka tirsan dalka soomaaliya oo ay dhibaatooyin ugu geysteen dad badan